Garoonka kubadda cagta Bola Hagley oo ku yaala xaafada Xawataka ee magaalada Beledweyne ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta kaasi oo loo qabtay dhalinyarada cuslaatay waxaana taabagelinaya tartanka shirkadda xoogga korontada ee Dayax. Munaasabada lagu daafurayo tartankan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka shirkadda Dayax, gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaane, macalinka xulka degmada Beledweyne Ustaad Fattaax Maxamed Cusmaan Jarjar iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne. Madaxa suuqgeynta shirkadda xoogga korontada ee Dayax Xasan Cabdiraxmaan Xasan Habi ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu tartankan u leeyahay shirkadda iyo sababta u daabagelinayaan.
waxaan maanta daahfurnay koobka isdhexgalka bulshada ee degmada beledweyne Een, waxaan ku faraxsanahay inuu si wanaagsan uu ku bilowday oo manaha maarata haddana uu noo socda kolankii uu koowaad waxaan leeyahay oo manaha dhiirigelinayaa dhammaan cayaartoyda een, magaalada beledweyne inay manaha maaragtay ay ka shaqeeyaan isdhexgalka iyo horumarka isboortiska Een, sidoo kale waxaan manaha maaragtay hambalyaynayaa een, kooxaha ee, ka soo qayb galay oo afarta xaafado ka socda Een, waxaan manaha dhiirigelinayaa dhammaan dhallinyarta ee, degmada beledweyne oo manaha maaragtay aan koobkaan u qabanay Een, gaar ahaan een, een, jawculaasta een, manaha maaragtay degmada gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo macalinka xulka degmada Beledweyne Cabdifataax Maxamed Cusmaan Jarjar oo si wada jir ah u daafuray tartanka ayaa bogaadiyey shirkadda korontada ee Dayax.
maanta eh, waxaan halkan ka daafurnay tartan afarta xaafadood u dhexeeya tartankaasoo ay eh, soo agaasintay qabatay shirkadda korontada dayax iyo eh, xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne oo hogaaminayo gudoomiye eh, ismaaciil sidaani Eh, annaga eh, ka maamul ahaan aadaan ugu faraxsannahay in dhallinyarada la dhiirigeliyo tartamo banooni loo sameeyo shirkadda dayax oo uu nagala joogo walaalkan xasan habbi madaxa marketinka aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa sida ay maaragtay u fahmeen in ay ka qayb qaataan isboortiga iyo horumarintiisa iyo weliba mashquulinta dhallinyarada iyo in isboortiga ay jeclaadaan marka shirkadda dayax wax badan ee magaaladan ka qabatay labaatankii sane ee lasoo dhaafay runtiina maanta aadaan ugu mahad celinaynaa inay ka qayb qaadatay horumarinta isboortiga ee degmada beledweyne gudoomiye ismaaciil sidaani isagana waxaan leenaha waa mahadsan tahay tartamada badan ee aad qabatay iyo sida aad u abaabushay isboortiga degmada beledweyne waxaan galabta halkan ka daahfurnay tartankii afarta xaafad ee soo qaban qaabisay kambaniga dayax waxaad dareensantihiin inaan maaragtay aanan bogaadin iyo ammaan aan halkan ugu jeedinayno shirkadda dayax waxaad ogtahay tartamo fara badan inay ka qabatay degmadan beledweyne oo maaragtay aan dhihi karno waa kambaniga keliya ama shirkadda keliya oo garab istaagan bahda isboortiska degmada beledweyne waxaa halkan aan ugu mahad celinaa si qaasa saaxiibkay xasan habi oo ah madax marketinga ama suuqgeynta shirkadda dayax oo maanta furitaankii goobjooga ahaa soo ka wakiila maaragtay maamulayaasha iyo dhammaan shaqaalaha dayax waxaan halkan aan ka rajaynayna insha allah sidaan iyo sida qurux badan dhammaan tartankaan u furnay maalintaas soo gebangabayn doona inaan halkan aan iskugu imaan doonno hadduu ilaahay idmo marka koowaad waxaa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaala ee maanta suurtageliyey inaan daahfurno tartan kubadda cagta ee loo qabtay dhallinyarada cuslaatay ee magaalada beledweyne tartankaasoo ay taabagelinaysa ee shirkadda korontada ee dayax Day- dayax power supply runtii aadaa ugu mahad celinayaa waana soo dhoweynaa insha allah ee kaalinta muggale ee ka qaadatay een kubcinta isboortiska ee gobolka ee dayax power supply waxaan leeyahay mar walbo ee jiro oo joog een markii ugu horreysayna ma ahan dhowr mar ay saas u taabo gelisay insha allah shirkadaha kale iyo ganacsatada kalena waxaan ku boorinayaa inay ku daydaan shirkadda korontada ee dayax tartankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isdhexgalka dhalinyarada ku nool afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan